إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisa ugu doorka roonna waxaa ka mid ah boqol askari oo ka tirsan ciidamada turkida tababartay ee loo yaqaano gorgor ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo ah oo maanta ka dhacay xero ku taalla muqdisho khasaare kala duwan ayaa ciidamada shisheeyaha ka soo gaaray weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii ay weerar kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka soomaaliyeed ee ku nool mandheera ayaa ka cabanaya awaamir ay soo rogtay dowladda kenya nooc ka mid ah noolayaasha ku jira badda ayaa waxaa iyagoo badan lagu arkay xeebaha magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho si xoog ah uga saartay dad soomaali ah xilli wakhtigu habeen ahaa islamarkaana uu roob da'ayay nin qurbaha ka yimid ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka gabar dhowaan meydkeeda laga helay deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho warka dibadda in ka badan labaatan kun oo ruux ayaa sannadkii lasoo dhaafay ismarjeeye kadibna ku geeriyooday waddanka jabaan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkaas oo faah-faahsanay goordhow ayaan soo gudbin doonaa inshaa allah balse intaanan u gelin warkii oo faah-faahsan waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah
القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo kordhisay xubinta xanaaha oo kooban islamarkaana ay jeedin doonaan qaar ka mid ah culummada xubintan ayaa waxa ay xambaarsan tahay fawaa'id uusan qofka muslimka ah marne ka maarmi karin waxaad ka garan kartaan magaca ay wadato waa barnaamijkii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan marka duruusteennii qur-aanka dhuuxee ku dhaqan ayaa aayaddaanu ay ka mid tahay marka inaan iyo dhuuxna ku dhaqan waa barnaamijkeennii aan ugu magac darnay dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan غزت آياته قلبي فهزت كل أركان xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaynu bilaabi doonnaa isbuuca soo socdo waxaana habeen weliba aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada inshaa allah
القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني
boqol askari oo ka tirsan ciidamada turkida tababartay ee loo yaqaano gorgor ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo ah oo maanta ka dhacay xero ku taalla muqdisho waxaa arrimahaasi la socday oo isha ku haya cabdifataax maxamed qaasim haye cabdifataax weerarkan nafurnimada ah iyo khasaaraha ka dhashay kusoo dhowow zakariye saaka waxa uu qarax aad u xoogan ka dhacay xero ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo la yidhaahdo turkisom xeradan ayaa waxaa dhistay turkida waxaana ay ku tababaraan ciidamada soomaalida ah ee iyaga sida gaarka ah u taabacsan weerarku waxa uu ahaa camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mid ka mid ah guutada istishaadiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan xogta ku helnay waxaana meesha ku dhintay ee inta la xaqiijiyey ugu yaraan afartan ka tirsan ciidamada ee loo yaqaano gorgor ururkooda sagaalaad oo tababar uu uga socday xeradaasi sidoo kale waxaa dhaawacmay in ka badan konton taasoo wadarta guud ee dhimashada iyo dhaawaca marka la isku daro ka badan boqol saraakiil ka mid a kuwa dowladda federaalka iyo xataa warbaahinteeda qaarkood waxa ay si cad u sheegeen in qaraxa uu ka kacay ciidanka bartankooda waxaana ay soo qoreen in xilliga qaraxa uu dhacayay ciidamada ay ku jireen saf jugta qaraxa ayaa aada looga maqlay magaalada muqdisho xaafado iyo degmooyin badan oo ka tirsan iyada oo dadka isticmaala baraha bulshada ay ku xiriirto ay dabaqyo dhaadheer ka sawirayeen qiiq iyo uuro ishaysata oo ka baxaysa xeradaasi turkisom markii qaraxa uu dhacay ee saraakiil turki ah iyo kuwo soomaali ah oo la shaqeeya ayaa waxa ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala xerada wariyaashana waxa ay ku amreen inay dib u laabtaan iyagoo markaasi ka baqaya in la arko ama sawiro laga qaado meydadka iyo dhaawacyada in muddo ah waxaa socday kala daabulidda ciidamada ee dhaawacyada ah waxaana ay wadooyinka qaar lagu arkayey gaadiidka ambalasta oo ku wajahan cisbitaalada kala duwan ee turkidu ay ku leeyihiin magaalada muqdisho waa dhawaqa gaadiidka ambalasta ee daabulayey dhaawacyada ciidamada faraha badan ee ku wax noqday camaliyadii istishaadiyada ahayd ee maanta ka dhacday xerada turkisom oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan ciidamo kuwan la mid ah oo wata magaca shimbirka loo yaqaano gorgor lagu laayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo la yidhaahdo warciise kadib markii dagaal halkaasi uu ku dhex maray iyaga iyo askarta militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan ayaa ciidamada shisheeyaha ka soo gaaray weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ka fuliyey weeraro isugu jira qaraxyo kuwa toos ah iyo mid qorshaysan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay deegaanka buufow ee duleedka magaalada marka qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ka tirsan dowladda federaalka ayaa markii qaraxa lala beegsanayay waxay wateen laba mooto waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta la qarxiyey labadii mooto ee ay wateen ayaa waxaa haleelay qaraxa lala beegsaday iyagoona gebi ahaantoodba halkaas ku burburay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo saarnaa mootooyinka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxay ka fuliyeen isla gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dhaawacay askariga lala beegsaday isla gobolka shabeellaha hoose waxaa maalintii shalay ka dhacay laba weerar oo dhabagal ah kuwaasoo lala beegsaday ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan ayay ka kala dhaceen labadan weerar oo lala beegsaday ciidamadan oo lugeynayay waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada afrikaanta goobaha ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa kusoo degay diyaarad helikobtar ah taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ay ka fulinayaan gobolka shabeellaha hoose waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolkan si xiriir ah kaga dhacayay weeraro kala duwan kuwaasoo ka dhan ah ciidamada afrikaanta iyo kuwa soomaalida ee ka hoos shaqeeya dadka soomaaliyeed ee ku nool mandheera ayaa ka cabanaya awaamir ay ku soo rogtay dowladda kenya faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo gudbinaya abuubakar ibraahim geedi xilli culaysyo badan oo xagga nolosha ay ka jirto deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d islamarkaana ay gumaysiga ku haysato dowladda kenya ayaa waxaa isa soo taraya cabashooyinka la xiriiro dhanka nadaafadda ee ka jira magaalada mandheera qaar ka mid a haweenka ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa sheegaya inay ka cabanayaan halisyo amni iyo nadaafad darro soo wajahda qoysaska ugu horeyn mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada mandheera ayaa sharaxaysa waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo halista amni ee soo wajahday qoysaska soomaalida ah magacayga waa luul xaaji xuseen oon ka soo hadlaya magaalada mandheera dadka cabashada qashinka ka cabanayaan ku jiraa equity bank horteedaan deganahay qashinkana ilmihiisaan u lahayn ma bixini karaan k p r iyo waxaa dhammaynaysa askarta municipalityna dadkay xiraysayaa la dhahay qashinku isku aruursame waa isku aruursame xaafadda hadda corona laga baqaaya kolera outbreak inay nagu dhacdaan ka baqayna cuntada ilmahay soo reebeen hambadii qashinka cambada juiiska ilmaha loo shiida xaafadda tixsibaa ka dhashtay municipalityna qashin ay aruurinaysa ma arkahayna qashinka meeshan awalba ku daadsan jirnaa noola ogolaada aysan ahayn gawaariyaasha isdaba socdaan oo qashinka wiigwiigaa la dhahay waxaa lay taawunka maanta axadda laga qaadaa qashinka saaki kow iyo tobanka salaad subax canjeerada markaan karisaan binaan ku istaag ilaa hadda qashinka la istaagan haddaan aan naxareeyey haddii ay wax qashin aruurinaya jirina meelihin ku daadsan jirnaa noola diidan ilmahana nagala cadaamin qashinka shaydaan baa ka dhashto sidoo kale mid ka mid a haweenka ayaa iyana dhankeeda waxa ay sheegtay inay ka cabanayaan nadaafad xumo ka jirta magaalada mandheera gaar ahaan xaafadda iyagu degan yihiin aniga waxaa wa cabdulaahi ahe waxaa naloo soo jeediyey dowlad kauntiga ee daraad isbuucan soo dhaafna waxay noo soo jeedeen inaan qashin bannaanka la dhigi karin oo ninkii qashin bannaanka dhiga tallaabo sharci laga qaadaay qashinka gaariyaa idiin imaanaa waa lidinka qaadaana la dhahay haddana isbuucii lasoo dhaafay inta laba dhexda laba jawaan saddex jawaana nin walba oo guriga u yaallaa maamo walba jawaanay ku shubatay baloodka ay dhex dhigtay maalinkii gaariya imaana la dhahay gaariyaashii aan soo u sugayn usug wax noo imaanaysaan bannaanka subaxi u soo dhignay toddoba sacan qashinka xaraysane waayo bannaankan laguma gubi karo meeshii la geen jirin lama geen kara gaariyaa idiin imaanaya waa laydinka qaadayaana la dhahay wax gaari noo keenoo hadda ilaa haddadaan aragnana ma jirto waana ku daalle maamulka kenya ugu magacaaban dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa canshuurta ka gura bulshada iyadoona taa beddelkeeda aanay jirin wax loo qabto shacabka waxaana lacagaha laga ururiyo lagu hormariyaa magaalooyinka kale ee dalka kenya nooc ka mid ah noolayaasha ku jira badda ayaa waxaa iyagoo badan lagu arkay xeebaha magaalada muqdisho tafaasiil warkaas la xidhiirta waxaa inoo haya maxamed ciise noole yaryar oo kalluumaysatada qaar magaciisu ay ku sheegeen qurumbow ayaa waxaa soo tuftay xeebaha magaalada muqdisho dadka badda ka jilaata ayaa sheegay inay maalmahan arkayaan noolahan oo dibadda u soo baxaya kadib markii ay naftu ka baxday intooda badan waxay u sababeeyeen maraakiibta shisheeye oo sun ku daadiya xeebaha halka qaar kalena ay sheegeen in markii uu shabaagtooda ka buuxsamo ay ku soo daadiyaan xeebta cudura ku dhacay badda korna waa sabayna waa arkeen ayaga maraakiibta kalluunkana shabaquu soo gala reebtaha uu soo gala markuu malaga la soo gala kan waa la soo daa malyuun da malyuuna soo galay waa daadinayaan waa daadinayaan asoo dhinta xeebta umaana qurunbow waxaa weeye horta malayga noocyada malayga ka mid maaha oo la isticmaalo ama la cuno oo noole ilay baddu ku abuuray cilmiga allana wuxuu abuuray asaga garanaya waan aragnay in malaayiin ay soo dhaadhaceen oo dhintay sababta u dhintana annagu ma sheegi karno ilaahay baa og laakiin inuu uu sabab dhinta baa jirta matalan hadda xeebta waxaad ku arkaysaa xaggaas olyo maraakiib ayaa olku bedeshay inuu olyadaas cunay ee ku dhinta xataa waa suuragal lamana ogola caalamka in maraakiibtu waddada ay ku beelato badda badda soomaaliya ayaa waxay shisheeyuhu u haystaan si la mid ah sida ay u qabsadeen qaybo ka mid ah dalka waxayna ka jilaabtaan khayraadka iyagoona ku soo daadiya xeebaha ku dhirisan magaalooyinka sunta haraadiga nukliyerka oo sida ay dhakhaatiirtu sheegeen keeni karta cudurro halis ah dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho si xoog ah uga saartay dad soomaali ah xilli wakhtigu habeen ahaa islamarkaana uu roob da'ayay faahfaahinta warkaas waxaa mar kale inoo eegaya maxamed cali aadan dad soomaali ah oo laga soo tarxiilay sacuudiga isuguna jira dhalinyaro carruur iyo waayeel ayaa markii laga soo dejiyey madaarka muqdisho la kulmay dhibaatooyin ay aad uga calool xumaadeen waxay sheegeen in diyaaradda oo keentay xilli habeen ah islamarkaana uu roobda-ayo lagu wargeliyey inay bannaanka ka tagaan garoonka haddii dibadda loo baxana meeshu waa halis waxaa dhinac ka jooga ciidamada shisheeye wax yar kadibna waxaa jooga askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kooxo loo yaqaana alkulistayaal xaalad adag ayay ahayd oo soo wajahday dadkan waana kuwan iyagoo cabiraya dareenkooda dadku de isku mid maahan waxaan ku leeyahay qof xanuunsan baa ku jira qof ilmo yar wataa ku jira kuwa maamooyinaa ku jira marka dhibaatada anagu kuley waxaanu sugayna in wax nooga qabto annagoo saynu rajayno waxa filana arbay magaranaysa ayagu ayna dheheen ka baxa meejaboo garoonka noo isdadhoowiyey goor habeenoo mugdiha dad waxaa jira meesha xanuunsanayo maamooyinaha nala socday oo waxaan ku leeyahay dumar iyo ciyaalba leh marka walaalo xaaladda saasa u dhacday kabacdi waxaan ku leeyahay dad bilaa noo bixiyo magaranaysa oo hadda meelna keenay hadda kule meel baan joognaa marka dhibaatada baa magaranaysaa nagu dhacday xawar marka nala keenay horta garoonkan ka tegnay meesha garoonkii baan yidhi meel ha nala geeyo meel dee dowladda ayaan ka codsanay meel inayna geyso marka waxaana yidhaheen meel nageniya ma jirte meesha iskaga baxa roobna u da'ayey marka anagu anigu de dhalinyar baan iska inoo dumar badan baan la socay lalamaatameeye ah marka waxaana yidhaheen dibaddiina u baxa oo meesha wax la wax qalayna qabanaya ma jirte dibadda u baxa oo dee annagana waxaan yidhi meelaan ka garayna ma leha magaalada intaan intaan wax ka helayno dad aan ka wacanayno meel ha naloo sameeyo wax laydin sameynaya ma jirte magaalada magaalada hore u baxa bay nagu dhaheen
dowladda turkiga oo kaalinta koowaad kaga jirta boobka ay shisheeyuhu ku hayaan dalka ayaa gacanta ku haysa dekedda iyo garoonka magaalada muqdisho iyadoona halkaas ka ceyrisay soomaalidii ka shaqaynaysay waxayna hadda dhibaatooyin ku haysaa dadkii isticmaalayay goobahaas nin qurbaha ka yimid ayaa lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey dilka gabar dhowaan meydkeeda laga helay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho maxamed amiin ayaa inoo faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dil dhowaan magaalada muqdisho loogu geystay haweenay shan caruur dhashay oo meydkeeda lasoo dhigay meel bannaan ah warar ka soo ifbaxaya arrintan ayaa waxa ay sheegayaan in shakhsiga dilka geystay uu ka yimid qurbaha dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha garasbaaley ugu magacaaban dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho fal ka dhacay habeen hore xaafadda galmudug oo shalay idaacaduhu ay ku warbixinayeen gabadhaas wax dilay lama yaqaano waxaan soo helnay dhacdadu meeshay ka dhacday gurigaan aad u jeediin oo gadaasheeda ah waa gurigii dilku ka dhacay oo loogu geystay marxuumadda marka waxaa hadalkeenna uu ku saabsanaa shirkeenna jaraa'id shalay dhacdadii ahayd lama yaqaano wax soo dilay gabadhaan baaris aan samaynay shacabka deegaanka waxaan ku guulaysanay inaan helno meeshii dhacdadu ka dhacday waxaana ku wareejinnay shaqsigii dilka geystana asagana waa lagu daba jiraa waxaa deganaayay shaqsigii dilka geystay waayahan dambe waxaa dalka kusoo noqnoqday tacadiyaad u muuqda kuwo qorshaysan oo lagula kacayo gabdhaha soomaaliyeed kuwaas oo ay fulinayaan dad caado iyo dhaqan ka dhigtay inay dhibaateeyaan dumarka si gaar ahaaneed meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoo ku daaban ayaa waxaa si aad ah ugu sii badanaya tacadiyaadka ka dhanka ah dumarka soomaaliyeed halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntina in ka badan labaatan kun oo ruux ayaa sanadkii lasoo dhaafay isku marjiyey kadibna ku geeriyooday waddanka jabaan dalka jabaan oo ka mid ah wadannada ugu hodansan islamarkaana warshadaha iyo dhaqaalaha leh ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo haysato dhallinyarada dadka hodanka ah ee waddankaas ku nool waxaa kale oo barbar socda qaar kale oo dabaqad hoose ah oo ay noloshooda aad u liidato taas oo keenaysa inay isdilaan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatanka waxaa waddankaasi isku daldalay labaatan kun sagaal boqol toban iyo sagaal ruux halka dhowrka bilood ee sanadkan labada kun kow iyo labaatanka ay isdileen toddoba boqol iyo konton ruux sida lagu sheegay warbixinno tirakoob ah oo dalkaasi ka soo baxday dadka ayaa intooda badan waxay isku dilaan buro waaweyn oo aad u dheer oo ku yaala waddankaasi laguna magacaabo fuuj qaarkood buurta ayay iska soo tuurayaan qaarna geedaha kaynta ee buurta ku hareer yaalla ayay isku marjinayaan waxaana halkaasi meedad badan ku soo arkay khabiir jabaaneys ah oo baaro bay-ada warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay